إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكمة تنزيله وهو أصدق القائلين إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم الله سبحانه وتعالى أو كتابkiisa munazalka oo maxkamkan lagu cadeeyey dadka baariyaalka ah ee daacadiisa ku dadaala inay nicmada iyo raaxada alla dhexdeeda ku sugnaanayaan dadka fujaarta oo aan diinta lahaynna naarta jaxiimo la yidhaah inay keeno doonto ayuu alla noo sheegay subxaanahu wa tacaala nicmada aakhirada waxay maqsuur ku tahay oy ku gaaban tahay oo iska oo yeelanaya waa dadka mudiciinta ee rabbigooda deecay subxaanahu wa tacaala nicmadaas ayadaana waxaa helaya dadka ka necmaystay xagga qalbiga oo iimaan iyo cabsi alla ku necmaystay nicmada aakhiradu waxay gaar ku tahay dadka iimaanka iskale daarta bardaqa iyo daarul qaraar waxaa raaxa helaya waa dadka rabbi ka baqay subxaanahu wa tacaala saddex daarood ayaa jirta daarta adduunyada daarta bardaqa iyo midda daarul qaraar la yidhaah daarta adduunyada mu'min iyo munaafiqba waxbay ka wada cunaan laakiin daarta bardaqa oo kafriga ah iyo midda la yidhaah daarul qaraar oo ugu dambayso dadku jannada naar mid kala tegayaan dadka rabbigood ka cabsaday dhis ayaa ku raaxaysa haddaba walaalayaal dad rabbigood ka cabsada ee jannada alle rabbi ka rajeeya oo daacada alle u dadaala aan noqono oo diinta islaamku siday tahay ugu dhaqma wax walba oo dulli ah waxaa u sabab ah macsiyada iyo dembiga caasinta alle haddaan iska ilaalino on diinta u shaqayno ilaah wouna ilaalinayaa dulligana wou naga dhowrayaa in badan haddaba walaalayaal qofka rabbigii caasiya qabriga ayaa lagu cadaabaa murug iyo tilaanyo ayaa lagu sallidaa xabadka ayaa laga ciriiriyaa rabbigii ayaa ka jeesta daarta aakhiradana waa lagu silciyaa ilaahay kayrkii mid ku xirma ayaa laga dhigaa xagga rabbi ayuu ka go-aa waayi kasta oo lagu halaagsamana wuu ku dhacaa ilaah waxaan ka rajaynaynaa inuuna ilaaliyo nagana bixiyo dhibaatooyinkaas oo idilba haddaba walaalayaal waxaan jeclay inaan hadal yar oo kooban aan aada u badnayn oo aan dardaaran halkakan ka yidhaahdo kaasoon usoo jeedinayo walaalahayga aan aada u jeclay alla dartii oo ah ragga iyo dumarka wada noolaan doona ama hadda ka hor wada noolba runaan si gaara waxaan warkakan ugu soo jeedinayaa dad aan kalsooni gaara aada ugu qabo waxaadna moodaa inay noqon doonto masalada tanu mid anigana ikhusayda walaalahayga kalena khusayda oo ay ka faa'iidaystaan waxaan idinka rajaynayaa walaalahaygow inaad ka faa'iidaysataan markaad dhegaysataanna aada rabbi nooga barisaan inuu naga ilaaliyo dilli adduunyo iyo cadaab aakhira intaba haddaba walaalayaal halmaamka diinta la halmaamo oo rabbi dikrigiisa laga tago iska ilaaliya qofka rabbigii halmaama waxaa ku dhalata cabsi iyo argaga xagga qalbiga ku timaada dhibaato weyn ayuu alla ku sallidaa macsiyadu waa shay aada u xun quluubta ayaa ku jirata macsiyada cuquubteed cuquubada ka dhalata waxaa ka mid a in qalbiga qofka uu jirado toosnaantu inay ka baaba'do diinta inuu ka inxiraafo inuusan ka suurin marnaba inuu jiran yahay haddaba dunuubta quluubta ayay aada u ta'fiirisaa sida xanuunkuba jirka u ta'fiiriyo dunuubta qalbiga jirooyin badan ayay ku keentaa jirooyinkaas waxa looga caafimaadana ma lahan ilaa in laga tago dunuubta mooyaane dadka xagga rabbigood u soconaya waxay ku dadaalaan inay quluubtooda ka dhigaan quluub caafimaad qabta oo daacada alle ku dadaasha li-anna rabbi wuxuu qur-aankiisa ku yidhi يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم maalinta qiyaamada waa maalin aan xoolo iyo weel waxba karayn qalbi caafimaad qaba oo nadiif ah axadka rabbiga ula yimaado mooyaane subxaanahu wa tacaala haddaba qulubtiina hagaajiya carabkiina xumaanta ka dhowra daacada alle u degdega xinihiina diinta ugu shaqeeya xaqa dad isu garabsado walaalayaal ahaada dad isu dardaarma noqda dad dulliga isaga diga noqda daacada alle dad isu toosiya noqda dhib iyo dheef iyo dhibaataba dad isugu dulqaato isku jecel noqda hadal xun oo la kaado dad iska ilaaliya noqda qof walbaa qofka kale kuwa uu ixtiraamo is-ixtiraamo ahaada walaalo iyo waalid iyo muslimiin wanaajiya saacad walba qasri u diyaargarooba salliga nabiga sala allahu calayhi wasalam afkiina ha ka qaadinina sunnada nabiga waxaan ahayn dhaqan iyo cibaado aada alle ugu dhowaataan ha ka dhiganina qur-aanka akhriskiisa carabka ha ka qaadinina xifdigiisa ku dadaala axkaamtiisa ilaaliya si dhaba ugu dukada kitaabka rabbi adinkoo ku tadabburaya waajibka ilaaliyaoo sunnooyinka raaciya owlaad barakaysan oo alla raalli garaysa rabbigii weydiista wixii dhibaato idinku yimaada alla weyne u sheegta waxaad khayr heshaan alla weyne uga shukriya qabri ayaa idin sugayo qurux darro loogu dhintee qur-aanka ilaaliya aayaadka rabbi ha la yicinina oo walaalayaal gulliga dad iska dhowra aan ahaano sidaas ayaa nala ka doonayaa waxaa la garanayaa jaartatan adduunka in laga tegayo oo daar aakhira loo socdo axadkii shay jeclaada oo ilaahay kayrki ah oo ku jeclaada baabil iyo waxaan jirin waa lagu cadaabayaa waxaa qofka muslimkaa laga rabaa wuxuu jeclaanayo inuu alla darti u jeclaado waxa uu gooynayo inuu alla darti u gooyo haddaba walaalayaal dadka boqorada ah iyo ilmahooda hadday ogaan lahaayeen dadka mu'miniinta waxa ay ku raaxaysanayaan oo iimaan iyo cibaado alla ah maalin horay layn lahaayeen laakiin ma oga adduunka waxaa ku yaala janno jannada adduunka qofkaan gelinna jannada aakhirada ma galo jannada adduunku waa cabsida alle waa ku socoshada diinta waa ilaalinta xaqa waa ka tegidda xumaanta waa daryeelaynta muslimiinta waa naf iyo maal in diinta lagu bixiyo oo aan marnaba ducada rabbi laga cajisin sidaas ayaa la yidhaahdaa haddaba walaalayaal dad sidaa u dadaala aan noqono oo rabbi aan ka baqanay subxaanahu watacaala walaalayaal waxaa yaa badan axadka la yacay naftiisa u cadaab u shaqeeyey adduun oo raqiisa aada u dabagalay aakhiro oo qaaliyana iska ilooday axadkaasu aad ayuu u yaa badan yahay waxaase ka yaa badan axadka janno looga sheekeeyey oo aan dalabkeeda ku dadaalin axadka naar looga sheekeeyey oo aan si dhaba uga caralin rabbi qofka caasiyey ihaano ayaa ku dhacda wuxuuna allah odhanayaa subxaanahu watacaala waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim ina allaha yafcalu maa yashaa axadkii rabbi ahaaneeyo wax karaameeyo oo ilaaliya uma sugna rabbina wax alla waxuu doono alla samaynayo weeye haddaba walaalayaal ihaanada rabbi aan iska ilaalino oon aayaadka alla ilaalino haddaba walaalayaal wax ilaahay nagu duleeyo oo darakaad naareed nala kugu dejiyo aan iska ilaalinno oo aan daliilka ku dhaqanno walaalayaal haddaanan diinta isu dardaarmayn haddaanan daacada kaalmo isugu noqonayn haddaanan dhibkana soo gaara isugu dul qaadanayn walaalayaal waan isku dambaabaynaa ee aanu kala tagno haddaan axadba axadka kale waajibaadka u kicinayn xaaraan in la cuno inaan qabno haddaanan ka dooranayn naftayna waxay u dhimanayna u dhimanayso haddaanan walaalo islaam u hormarinayn axadkana dulmiyo in la cafiyo haddaanan jeclayn kiina gooyana aanan xariirinayn walaalayaal wax isku karimayne aanu kala soconno alla ka cabso qofka noo soo jeediya haddaanan dadka ka jeclaanayn dhammaan markii nala ku arko qofka nooga naseexeeya haddaanan ducadiisa carabka ku badinayn waalid iyo walaalo inaa wanaajinno haddaanan diyaa u ahayn aqalka aan ku sugannahay muslim iyo ehel inuu ka dhaxeeya haddaanan doonayn walaalayaal aanu kala soconno yaanan isku dambaabinin oo rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala walaalayaal haddaanan saacad walba qabri ka sakarayn xanta carabkeenna aanan ka dhowrayn iyo beensheega namiimada iyo hadallada xun haddaanan iska ilaalinayn biraaska aan ku jiifanno sirkeenna haddaanan ku qarinayn owlaadda aanu dhalno haddaanan diin ku barbaarinayn wax alla wixii alla raalli ka yahay keliya dad ka shaqeeya haddaanan noqonayn qaladka aan maan galnana aanan towbakeyntiisa u degdegayn walaalayaal aanu kala soconno yaanan isku dambaabinin oo rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala dad ilaah ma silciyo haddaysan diin ka silcin dad ilaahay saqara ma seexiyo haddaysan safka nabiga khilaafin dad ilaahay sahay sahay ugama dhigo sid xun oo saqaro laga keenay haddaysan layicin naftooda inay xumaanta ka dahiraan ee walaalayaal nafteenna aan dahirno dullina aan ka dhowrno sidaa haddaanan yeelin walaalayaal aanu kala soconno yaanan isku dambaabin walaalayaal alla kaadira haddaanan ka baqanayn qur-aanka alle akhris iyo dhaqan haddaanan ka dhiganayn qiyaamo iyo qabri iyo wixii ka dambeeya haddaanan u diyaar garoobayn alla kaadira oo naga awood badan inaan ishortaagayna haddaanan garanayn aanu kala soconno walaalayaal yaanan isku dambaabin oo rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala walaalayaal macsiyadu waa shay aad u dhibaato badan wuxuuna ilaah qur-aankiisa ku yidhi dalika biana allaha lam yakun mugayiran nicmata ancamaha calaa qowmin xataa yugayiru maa bianfusihim allah subxaana wa tacaala wuxuu noo waramay nicmo uu axad addoommadiisa kamida ugu nicmeeyey inuusan alla ka qaadanin ilaa addoonku asagu noqdo qof bilaysan oo diinta ku cayaara qofka daacada alle macsiyo ku bedesha sufriga alla lagu sufriyo kufri ku bedesha waxa alla lagu raalli gareeyo waxa alla carageliyo ku bedesha qofka sidaa yeela ayaa ilaah nicmaduu u galay xumaan ugu bedelaa oo ay tahay jazaa-an wisaaqa amal mar waafaqsan wuxuu la yimid wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid alla alla addoommada dulmiya ma ahan walaalayaal aan dadaalno dulli aan iska ilaalino diin alla dhaqankeed aan u taagnaano sida tanu nooma habboonee xagga aan usoo laabanno macsiyada shayga la yidhaah waa shay xun dadka la yimaadana dulli ayaa u dambeeya ee haddaba walaalayaal nicmada ilaah noo galay aan garanno dad alla uga shukriya aan noqonno soo walaalayaal kama fakarsaan sida ilaahay noogu nicmeeyey islaamnimada uu allana siiyey nusuus aan dadka kala qaadan sida ilaah qaadashadeeda meela nooga waafajiyey annagoo kala durugsan sida ilaah noo walaaleeyey annagoo meel kale fo ka kala nimid sida ilaah noo kulmiyey annagoon dadka iska aqoon sida ilaah isu kaanyo baray annagoo aada u kala fogeyn sida ilaah isugu kaanyo xiray annagoon isjeclayn sida ilaah isu kaanyo jeclaysiiyey annagoon calabahooda kasoo wada bixin saan isugu hooyo u noqonay annagoon isdaryadayn jirin saan hadda isu xariirino nicmo alla sow ma ahan sa nicmadaa garta oo u sacayiya shukrigeeda haddaanan noqonin walaalayaal aanu kala soconno yaanan isu jirin waanan isku dambaabin rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala allah wuxuu qur-aankiisa ku yidhi ina allaha laa yuqayiru maa biqowmin xataa yuqayiru maa bianfusihim waidaa araada allahu biqowmin suu-a falaa maradda lah wamaa lahum min duunihi min waal allah subxaana wa tacaala wax qoon ku sugan oo nicmo ah inta ka qaato masiibo uguma bedelo ilaa ay naftooda khayrka ku sugan ka bedelayaan dhibkana lagama qaado ilaa ay lagu tooba keenayaan dad haddii ilaahay xumaan la doono meel ay xumaanta ka aadaan malaha iyo meel ay uga faki karaan alla sukadiisa wax makhluuqa u gargaara uma sugna walaalayaal ana la gargaara weydiisano diinta alle aan u shaqayno dulliga aan ku jirnana aan nafteenna ka dhowrno sidaas ayaa la doonayaa haddaba walaalayaal macsiyadu waxay qofka ku ridaa rucbi iyo argagax qofku hadduu dembi galana waxau ka baxaa amaanada wuxuu aada uga baqdaa mar kastaba ciriiri badan ahadkii alla ka baqa alla shay walbuu ka aamin geliyaa qofkan alla ka baqana isagaa shay walba ka baqa walaalayaal arrinta sidaa weeye haddaba rabbiyaan weydiisanaynaa inuu diliga naga dhowro allow noo gargaar oo rabbow xaqa nagu galladayso asmaa'daada sifaadkaada iyo kelimaadkaaga taamka ayaan allow kugu barinay allow qalbigaa naga ingegee qalbiga nooqoy carabkaa naga xumaadee allow dikriga noo waafaji xumihii baa xaqa ka jeestay allow xaaraanta nooga soo elig maskaxdeennii ayaa qaraabtay allow maskaxda noo noolay dadkeennaa diinta ka tegay allow noo soo hanuuni annaga ayaa dacfi iyo laalaad nagu dhace allow xaqa sara noogu qaad damiirkeenna allow nadiifa ka dhig xubbi adduunyo iyo xaaraan dalbid allow qalbigeenna ka saar xaqdi iyo xaqdarro iyo muslimiin dhibid allow naga ilaali kibid iyo kelmado xun allow shaqaha nooga dhigin xariiq naareed oo laga caawo iyo xawdka nabigoo la waayo allow hanagu keeni qabrigoo lagu filco iyo saqaro naareed oo la seexdo allow hanagu fidin safka nabigoo laysu diidana allow hanagu keeni laba naareed inayna keenato laqdaba nala ku xakumo allow hanagu keeni nafteenna allow dareeday nabiga dadkiisii naga yeel naxariis allow noogu daad iyo nafri aad adagu gacan ku haydid allow haawiye naga dhowr oo hanuunka nawaafaji allow aayaadka alla dad u adeega naga dhig oo albaab naareed hanagu xirin allow raxmadaada waasacaa dhinac wey naga sii oo rasuulka raadkiisana raacsii oo rugta qabri hanagu ciriirin allow salaada dad ilaaliyo safkii nabiga saaxiibba la noqda naga yaal allow soonka dad xifdiyo sakada dhab u dhiiba naga dhig allow dad xajiyo adigee daliila kaa baqa naga yaal oon jahanaba jirka wada keenan rabbuu kuu cabanay oo calaacal kuu soo gudbinay qububteennii allow gubatay qaadir baad adigu tahay allow dhibka maanta jira naga kaad oo allow adduun ha nagu silcinin aakhirana shaqara naareed allow sahay ha nooga dhigin rabbow dana aan leenaha jirneedka jiraana ee allow na gaarsii rabbow sahaagaan ku weydiisanay iyo sharci ilaalintii allow suuciyo dad ha nagala dhigin oo dariiqa nala soo joojinin rabbow shahaadan ku weydiisanay iyo sharci ilaalintii rabboo waxaan ku weydiisanay xifdi qur-aan iyo diinta dhowridid rabboo waxaan ku weydiisanay xaqa dad u taagan inaad naga dhigtid allow dadka wanaagsan dariiqaad marsiidayna marsiid allow dulliga dadkiisa meeshaay ku tageen naga weeci rabbowna hagaaji adaan kuu cabanaynaa allahayow baryaha aan maanta kuugu galliin noqonay oo qulubteennu ay jeclaatay oo nafteennu ay la walwashay oo aan dariiqada mari la-nahay dhibka naga haysta xag diinay allow naga bixi adaan kuu galliinahaye rabbow dadkeennii hagaaji oo dulliga ka bixi allow dadkeennii diin kusoo dabaal oo darakaadka naareed ka dhowr allow dadkooda hagaaji oo dowlo islaam u keen allow dad walaalaa ka dhig oo xumaanta qulubtooda ka bixi allow dib u walaalay oo deris hagaagsan ka yeel rabbow wixii daalimiina naga qabo oo alaaka garanaya rabbow amaalkaaga marsii allow silaca aan ku jirno saqaro naareed ha noogu darin allow ammaan la-aanta adduunka nagu haysata qafri ciriirigii ha noogu darin allow dhibkaan dunida ku aragnay jahanaba ha noogu darin allow dadka aan maanta aragnay noloshooda naga kaafi allow aanan bani aadan gacanta u dhiganin oonan dadkaa bani aadamkaa hoostooda wax ka doonin ee rabbow naga kaafi adaana kaafin kareen rabbow hadalkeenu wuxuu noqday laa xawla walaa quwata ilaa billaah xasbuna allah wa nicma alwakiil xayaatadeenna marka ugu dambayda rabbow shahaadaan ku weydiisana iyo ikhlaas allow qulubteenna ikhlaas ka buuxi carabkeenna mustaqiim ka dhig runta dad ka shaqeeyaoo lagu yaqaan allow naga dhig diiwaanka dadka khayr kale kuwaad ku darta allow naga dhig rabbowna hanuuni oo hidaayana saar dadka hanuunsan allow nagu dar oo nala soo kulmi ilaahow hana dilaynin adaan ku weydiisana wanaag eh haddaba allah subxaanahu watacaalaa ayaan weydiisanaynaa inuusan baryaheena nagu qadin allah subxaanahu watacaala waxaan baryahaas ka dalbaday waqti aan aada uga rajeynaya inuu iga aqbalo waxaan haddaba walaalayaal ay ballanteenu tahay inaan rabbi dhab u barino dad isu duceeya oo ilaahay khayr ka dalbana aan noqono waxaan alla ka rajeynayaa inuu allah subxaanahu watacaala meelaan joognaba khayr nagu soo jamciyo qabrigeenana uu mugdi ka dhowro haddaba walaalayaal dembiga ha yaraysanina dembiga oo la yaraysaa waa musiiba ee musiibadaa iska ilaaliya daacada alle nafta ayay dahirtaa dembiguna nafta ayuu qaribaa allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dassaaha waxaa sida dhabtaa liibaanay qofka nafsadiisa daacada alle ku dahiray oo diinxumada ka ilaaliyey waxaa khasaaray ahadka nafsadiisa aasay oo macsiyo ku xaqiray oo meel daran ku riday oo daacada alle ka durjiyey ahadka caasiga nafsadiisa macsiyo ayuu ku aasay makaanadeeda iyo sharafteeda ayuu qariyey makhluuqa ayuu ka hoos mariyey wuxuuna noqday axad dilli iyo wax daran shaqaystay walaal macsiyadu qofka waxay ku xabistaa shaydaanka xabsigiisa macsiyadu daa'iman waxay sababtuugu noqonaysaa shaydaanku inuu ku qafaaso hawadu inay ku kaxaysato iyo shahawaadka waxaynu sababtuugu noqonaysaa macsiyadu cadaabka in lagugu xiro walaalayaal cadowgiina ha raalli galaynina caro alla ha shaqaysanina caqiidadiinna ha qaribinina camalka saalixaa ha yaraysanina ciriiri iyo cadaab alla ka magangala dadaal badan muujiya oo cilmi naafaca alla weydiista allah baan weydiisanaynaa inuu ciriiriga naga dhowro allow adaan geliin kuu nahay gacanta kuu hoorsanaynaa qalbigeenna dhibka haysana aan kuu sheeganaynaa ee allow diinta dhab noogu hagaaji oo dib noogu soo dhabaal adigaan ku barinaye walaalayaal gaajada adduunka raalli ku noqda cudurka ku sabra ilaah u sheegta dhibka idinsoo inuu alla idinkugu bedelayo walaalayaal dad xun oo xagga garamara weligiin ha noqonina ma haboono inaad diinta islaamka la garamara eh haddaba walaalayaal shaydaanku waa waraabaha bani aadamka haddaadan iska ilaali meel xun ayuu kaaga soo harayaa dib badan ayuu kuu geysanayaa haddaba walaalayaal intaan taasoo dhicin diinta alleh aan u orodno oo aan wanaagga ku dadaalno dheeraanshada alla laga durgo waa maraatib waxaana ugu dhib badan inuu qofku rabbigii iloobo oo qalbigiisa uu alla ka baxo markaas ka gadaal dhibaatada qofka soo gaarta waxaa ka mida munaafiqnimada shirkiga kibirka iyo xumaanta oo idil walaalayaal qofka rabbigii caasiya wou biloobaa magaciisu wou baaba'aa sharaftiisu way layacantaa horumar ma yeesho ma farxo sharaf ilaah uma yeelo murug iyo tiiraanya kama baxdo dulligana lagama dhowro macsiyadu waxay qofka u soo jiidaa magacyada wanaagsan in laga tiro oo magacyo xun loo bixiyo waxaa qofka caasigaa lagu magacaabaa faajir caasi mukhaalif musii muskid iyo khabiib intaba waalciyaadu billaah ilaah baan ka magangelaynaa magacyada noocaasa waxaa qofka mu'minkaa lagu magacaabaa mu'min baari nafsin taki mudiic alwar saalix iyo magacyada wanaagsan